بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii alkabaa'ir oo sheekh maxamed abdulwahaab iska lahaa noo kaalmaysanayna sharxiisa sheekh saalix ibn fawsaan ibn cabdullah alfawsaan waxaan soo gaarnay baabu lxasad kabiirada xasadka yaan soo gaarnay iyo wa qowli llahi tacaala alla qowlkiisa uu yidhi am yaxsuduuna annaasa nimankii yuhuudda ahaa ma waxay xasdaayaan dadkii oo laga wada rasuulka sala alla alay slama calaa maa aataahum allahu min fadlih wixii alla uu siiyey oo dhaqaalkiisa ah oo nebinimada laga wado nin la yidhaha kacb ibnu ashraf yaa la weriyey inuu maka yimid nin yahuudiya buu ahaa waa nin carab ah laakiin yahuudoobay markaasuu mushrikiintii qurayshu wuxuu ku yidhi adinkaa ka khayr badan maxamed ayagaa weydiiyaa la yidhi way yidhahdeen ma annagaa fiican mase maxameda fiican markaasuu wuxuu yidhi adinkaa fiican markaas ay culamadu waxay yidhahdeen waxaa soo degtay aayaddan alam tara ila aladiina uutuu nasiiba min alkitaabi yu'minuuna biljibti waataaguut wayaquuluuna liladiina kafaruu haaulaai ahdaa min aladiina aamanuu sabiila ulaa'ika aladiina lacanahum allah waman yalcan illahu falan tajida lahu nasiira am lahum nasiibu min almulki faida laa yu'tuuna annaasa naqiira am yaxsuduuna annaasa marka siyaaqaasi kusoo aroorta aayaddu marka iyadoo kitaab la siiyey nimankaas iyo haddana waxay rumaynayaan jibti iyo taaguut yani sixir iyo kahaano iyo iyo cibaadatu hayr illaah iyo shaydaan la ateeco yaa soo gelaya rumaynta la rumaynaayo jibti iyo taaguut rumayn la rumeeyo cibaado kasta oo alla kayrkiis loola jeesto ama wixii aan sharciga alla ahayn wax lagu xukmiyo marka waxaa soo gelaya sixirkii iyo kitaab gaabalownnimadii iyo faalalownnimadii iyo iyo alla keyrkiisoo la caabudo iyo shaydaankii ateecidiisa intaba waa soo wada gelaya markaasi kuwii gaalada ahay waxay leeyihiin oo mushrikiintii quraysheed laga wado ay leeyihiin iyagaa ka diin fiican oo ka dariiq fiican muslimiintii marka waana waxay ka tahay uun isku dhedhejin iyo maaragtay mudaahanay ka tahay iyo iimaankii nacaayaan waxay la gaartay inay shirki iyo mushrikiin aan nebinimo dhanba rumaysnayn ay u hiiliyaan ay ka hiiliyaan nebi moxamed sal alla ly slam iyo asxaabtii marka nasaa-i baa wariyey fi sunan kubraa iyo ibn xibbaan iyo tabaraani sheekh albani waa saxiix buu leeyahay marka jibtiga shirkina waa lagu fasiray asnaamna waa lagu fasiray sida ibn cabaas laga wariyey shacbi wuxuu leeyahy isagu jibtigu waa kaahin cumar ibn khataab waxaa laga wariyey jibtiga inuu sixri ku sheegay daaquudkiina uu shaytaan ku sheegay can anasin radia allahu canhu marfuucan anas ibn malik waxaa laga wariyey isagoo rasuulka sal l slam kasii warinaya laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih axadkiin rumayn maayo iimaankii waajibka ku ahaa ma rumeeyo ilaa uu walaalkiis kala jeclaado waxuu naftiisa la jecel yahay bukhaari iyo muslim baa wariyey marka xasad iyo inaad walaalkaa la jeclaato waxaad naftaada la jeceshahay isla meel geli maayaan wa can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu marfuucan isagoo rasuulka sal slm kasii warinaya iyaakum walxasada waxaan idinka digayaa xasadka fa inahu maxaa yeelay xasadku yaakulu lxasanaati xasanaadkii aad samaynaysay iyo wanaaggii aad samaynaysay daacaadkii aad la imaanaysay yuu cunaa oo baabi'iyaa kamaa taakulu naaru sida dabku uu baabi'iyo alxataba xaabadii oo qaala wuxuu yidhi alcushba ama cawskii cagaarnaa iyo doogii rawaahu abu daawuud abu daawuud baa wariyey sheekh fusaan wuxuu leeyahay baabkan shiikhu wuxuu uga hadlayaa kabiiro kabaa'irtii dunuubta ka mida oo xasadkii ah xasadna waxay ku fasiraan culummadu inuu qofku jeclaysto in nicmadii alla qof kale ka qaado ama ha jeclaysto in asagii lagu wareejiyo oo la siiyo ama uun in laga qaado keliyaha iska jeclaystee marka wuxuu kabiiro ku noqday leeyihiin maxaa yeele qofkaasi waa qof yani ka hor imaanaya xukumka alle ile allaa qadaray oo xukuma inuu qofkan wax siiyo oo sidaa ku siiyey adiguna waa u diideysaa waxaad leedahay ma mudna anaa ka mudan ama maxaa loo siiyaba alla qofkuu doonuu wax siiyaa qofkuu doonuu maaragtay u diidaa qofkuu doonuu alle hoos u dhigaa qofkuu doonuu alle kor dhigaa allana dhaqaalkiisa iyo fadligiisa qofkuu doonuu siiyaa in la ictiraado ma banaana alle allana asagaa garanaya dadka ahalka u ah in maaragtay dhaqaalkiisa ay helaan wax kuu yaalla maaha adiga qofka xaasidka ahi waa qof marka alle ka hor imaanaya oo wixii alla uu addoommadiisa siinayay yuu rabaaba in loo diido oo la siin waayo oo qadarkii alle yuu ka hor imaanaya maa yaftaxi illaahu linnaasi alla waxa dadka uu furo oo min raxmati naxariis ah falaa mumsika lahaa wax celin karaa ma jiraan wamaa yumsik wixii naxariistiisa ah ee alla uu dadka ka ceshadana falaa mursila lahu wax siin kara ma jiraan oo bixin kara min bacdihi asaga gadaashiis wa huwa allana alcasiizu waa midka wax walba qahra oo ka adkaaday alxakiimu ee falsuuban ee wax walba meesha munaasibka u ahayd dhigaaya meeshan marka culimmadu waxay leeyihiin waxaa lagu sheegay in alla uu maamulka la keli yahay iyo siismada iyo maaragtay mancinta reebidda taasi marka qofka waxay ku bixinaysaa inuu alle ku xirnaado oo uu alle maaragtay baahidiisii u muujiyo dhinac walba inuu alle u baahan yahay oo allah muugiyo wax kale aan wax la weydiisan oo aan duul kale laga cabsan oon la rajayn marka qofka bani aadamka ah uma bannaana inuu allihiisii abuurtay ka hor yimaado oo ictiraad ku sameeyo laakiin haddii aad aragto nicmo alla uu addoon u galay oo uu siiyey alla weydiiso inuu isaguna maarata dhaqaalkiisa wax kaa siiyo alla wuxuu yidhi walaa tatamanow ha jeclaysanina maa fadala allahu bihi bacdakum calaa bacdin wixii alla uu qaarkiin qaarka kale ka fadilay oo xagga adduunyada ah ama xagga diinka ah si aanay arrintaasu si aanay arrintaasu idiin gaarsiinin inaad isxasadaan oo aada isnecbaysataan lirijaali raggu waxay leeyihiin nasiibun abaalmarin bay leeyihiin iyo thawaab mimaa kii xaggiisa iktasabuu ay shaqaysteen ama jihaad ha noqoto ama wax kale ha noqotee walinisaa'i haweenkuna waxay leeyihiin oo u sugnaaday nasiibun nasiib bay ku leeyihiin iyo thawaab mima iktasabna wixii ay kasbadeen oo ah inay oo ah inay raggii qabay ay ateecaan oo farjigooda ilaashadaan marka labada qolaba raggii iyo haweenkii wixii uu kasbado moogiyo qofka qof kasta wax kale soo gaari maayaan wixii uu ku dhibtooda uun yuu helayaa marka culamada qaarkood waxay leeyihiin qofku wuxuu leeyahay uun wixii camalkiisa ahaa ee keenayay wixii uu ka sii rabay camalka inay ka dhashaan yani camalka oo muntijka ah oo macnaha uu ka dhalanayo matluubkii wixii la rabay wasalu llaha min fadlih alla weydiista dhaqaalkiisa wixii aad u baahan tihiin alla weydiista ha idin siiye waxaas ama ha noqdaan masaalixdiinni adduunyo iyo tii diinkaba laakiin wax munaasaba maaha qofku inaanu shaqaynin ama intuu shaqeeyo uu naftiisa tala saarto oo uusan muujinin baahida alle uu baahan yahay in allaha alle kaana wuxuu ahaaday bikulli shayin wax walba caliiman kii u cilmi badan waxaana ka mid a waxa alla uu cilmi badan yahay duulka u munaasabka ah fadligiisa iyo dhaqaalkiisa sidoo kalena waxa aad weydiisanaysaan alle waa uu ogyahay addoonka waxa uu fadli badan inuu allo weydiisto inuu alla siiyo fadligiisa wax ka siiyo laakiin inuu jeclaado maaha nicmadii in laga qaado duul kale sababto ah dhaqaalka alle waa weyan fadliga alle waa mid ballaaran haddii qofku mathalan uu jeclaysto inuu caalim noqdo dadku ay cilmigiisa ka faa'idaystaan ama qof hodana oo wax haysta adduunyo haysta uu noqdo oo fuqarada ay wax siinaya arrinkaas waa arrin wanaagsan oo ajir laga helo haddii asaa jeclaato khibtaal lagu magacaabaa kaas majeerasho ay yidhaahdaan culimmadu waxay leeyihiin xasadka waxaa badanaa sabab u ah in bani aadamku uu ku abuuran yahaba inuu dadka kale ka sara maro inuu jecel yahay hadduu marka qof kale oo haysto uu arko waxaanu isagu haysanin wuxuu jeclaystaa wixiina ka zuulaan si uu uga sara maro oo asagu wixii uusoo gudbaan ama yaanu helin asagu laakiin kaasi ha waayo si ay u wada silmaan xasadka marka qalbiga galaahi waa madmuum kumaba sii jiro haddii uu maaragtay ku dadaalo oo wixii juhdiya awooda uu ku bixiyo sidii qofkaa waxaas ugu weyn lahaa culimmadu waxay leeyihiin qofkii marka xasadka uu qalbigiisa soo galo waa inuu necbaadaa waxaas qalbigiisa soo galay sida uu necab yahaaba macaasida ile macaasi naftu iska jeceshaa jirta moogta iyadana waxaa loo baahan yahay inaad nacdo oo aad maaragtay qalbigaada kala dirarto culamada qaarkood marka waxay ka soo saaraan arrinkaas haddii nicmada uu kaafir uu haysto ama faasiq u kaalmaysanayo macaasida alle marka kan kibtada lagu magacaabo waxaa tusinaya xadiidkii rasuulka sal ly slama uu yidhi laa xasada ilaa fitnatayni macnaha waxaan kibtada la yidhaahdo wax ka weyn ma jiro ama ka fadli badan in maaragtay kibto ay kuu qabato laba shay laba arrin rajulin aataahu allahu maalan qof alla uu xoolo siiyey fa sullita calaa halakatihi fi lxaqi oo lagu salliday inuu xoolihii ku bixiyo daacaadkii alle wa rajulin qof aataahu allahu alxikmata alla uu qur-aan siiyey xikmada waxaa kaloo lagu fasiray waxalla wixii jahli kaa celiya oo wixii xumaana kaa leexiya fa huwa yaqdi biha xikmadii buu maarata wax ku xukumayaa wa yucallimuhaa dadkiina waa u barayaa marka isagina waa ku camal falaa dadkiina waa uu barayaa isagoo ajir alle ka raadsanaya marka xasadka meeshan lagu sheego waa midka kibtada la yidhaahdo soomaalidu majeerasho ay yidhaahdaan waana in qofku uu jeclaysto inuu helo wax keyrkiisa uu haysto oo kale isagoon jeclayn in waxaas alle ka qaado qofkaas dadaalka taasoo kale lagu dadaalo munaafasa lagu magacaabaa haddii waxaas ay wax daaca ay yihiin waa maxmuud waxayna soo gelayaan aayadda alla uu yidhi falyatanaafas ilmutanaafisuun haddii wixii ay macsiya yihiin waa wax xun taasi marka waa madmuum waa tiila lahaa walaa tanaafasuu wax iska bannaan hadday yihiin waa mubaaxay yidhahdeen culammadu in munaafasa lagu sameeyo marka xadiidkani bukhaari iyo muslim ay wariyeen oo ibnu mascuud laga wariyey wuxuu ku tusinayaa in khayrkii la jeclaado ee ku tusin maayo xaasidnimadii caadiga ahayd ee kabiirada ahayd xaasidnimadu marka qaarkood qofka waxay ku xambaartaa inuu diinkii ka baxo sida ibliis markii uu xasday nabiyullaahi aadam sababtoo waxaa la faray inuu aadam u sujuudo markaasuu diiday oo isweynaysiiyey oo uu yidhi anaaba ka khayr badan aadam taasaa waxay marka sabab ugu noqotay in naxariista alle laga fogeeyo oo laga dhigo mid shar oo dhan dadkii ugu yeera xasadku waa midkii yuhuudda ku xambaaray gaalnimada markii nabiyullaahi maxamed alla uu soo saaray oo nebi laga dhigay oo alla uu faray inay raacaan iyagoo og inuu yahay rasuulkii alle ee alla u soo diray dadkao dhanna loo soo diray way iska diideen marka maxaa marka ku xambaaray taas inay diidaan rasuulka sal ly slama waxaa ku xambaaray xaasidnimo sababta rasuulka sal l slm waxay leeyihiin reer kale wuu ka dhashay waa reer bani ismaaciil ayagana yacquubaa dhale isxaaqay ka soo jeedaan maxay doonaayeen marka waxay doonaayeen in nebinimadu ay reer bani israa'iil ay ahaato carabtay marka u diidanaayeen in nebi alla ka soo saaro nebigii bay xasdeen marka sal alla ly slam markaasay risaaladiisa ku kufriyeen alla wuxuu yidhi falamaa jaa'ahum maa carafuu markii nimanka yuhuudda ah uu u yimid waxay garteen oo ah qur-aankii iyo nebigii ay garanayeen kafaruu bihi way ku gaaloobeen waa xaasidnimo maxay xasdaayaan in fadliga alle lagu soo dejiyo qofkii alla doonay oo addoommadiisa ka mid ah falacnatu llahi cala alkaafiriin lacnaddii alle kaafiriinta dushooda ha ahaato rasuulka alla sal slm way xasdeen ummaddanna way xasdeenoo waxay u diidan yihiin wixii alla uu siiyo fadliga ah alla wuxuu yidhi wadda kathiiru min ahli lkitaabi low yarudduunakum min bacdi iimaanikum kufaaran xasadan min cindi anfusihim min bacdi maa tabayana lahum alxaq kuwo fara badan oo ahli kitaabka ah waxay jecel yihiin inay iimaankiina kadib idinka dhigaan oo idin celiyaan gaalnimada maxay saa u yeelayaan waa xasadan min cindi anfusihim waa xaasidnimo oo xagga naftooda ka ahaatay min bacdi maa tabayana lahum alxaqu markii xaqi u caddaaday kadib xaasidnimadii maa marka nimankaas ahlu kitaabka ah ku xambaartay gaalnimo sida ibliisba xaasidnimada ay ugu xambaartay gaalnimadii xaasidnimada marka qaarkood waxay gaarsiisaa qofka inuu qofkii qaraabadiisa haadilo sidii wiilkii nebi aadan uu dhalay ee walaalkiis dila oo suuratulmaa-ida lagu sheegay marka wiilkaas walaalkiis dilay wuxuu noqday qofkii ugu horreeyey ee jideeya dulmi laisu dilo sidaa darteeda rasuulku wuxuu yidhi sala alla alay slam laa tuqtalu nafsun dulman ilaa kaana cala bni aadama alawal kiflun min damiha naf dulmi laguma dilo ilaa wiilkii aadam ee horreeyey ee dilka bilaabay waa qaabiil wuxuu helayaa oo ka soo gaaraya qeyb ka mid a dhiiggaas sababtuna waa maxay isagaa looga dayday waa kii ugu horreeyey eh isagu maarata dilka dulmiga jideeye buu ahaa bukhaari muslim baa wariyey xasadku wuxuu sabab u noqdaa iscollaysi iyo nacayb muslimka dhexdiisa ka dhex dhasha jacaylkiina waa uu baabi'iyaa allana wuxuu muslimiinta faray inay noqdaan walaalo isjecel marka ninkan xaasidka ah haddii xaasidnimadu ay qalbiga aada uga gasho qofkii la xasdaaya buu necbaanayaa waa uu goynayaa wax kalena ma aha waa in alla uu ka fadila isaga oo uu ka dhiga mid ka sarreeya isaga ninka xaasidka marka intaas keliya kuma joogo ee marar badan waa uu xantaa oo waa uu caayaa waxaasoo dhan marka waa dulmi aakhiro waa la iska qisaasi doonaa marka ninkii marka xaasidka ahaa xasanaadkiisii iyo acmaashii wanaagsaneedii uu samaynayay yaa meesha ku baaba'aya sidaa darteed yaa xadiidku noo imaan doonaa in xasadku uu xasanaadka cuno sida dabku uu maaragtay xaabada u cuno meeshan alla uu yidhi am yaxsuduuna annaas bal ayaxsuduuna saasaa lagu fasira waa istifhaam inkaariya ma waxay xasdinayaan ma waxay xaasidayaan dadkii waxay aayaddu kusoo degtay yuhuuddii nebi maxamed sal ll ly slam xaasiday oo nebinimada ka xaasiday nebinimada marka ayagaa isu rabay reer bani ismaaciil inay gasho maahayn leeyihiin nebinimadu reer bani israa'iil in maaragtay ay ka timaaday ahayd bay leeyihin nebinimadu laakiin kaasi waa fadliga alleh allana qofkuu doonuu siiyaa in maaragtay rasuul qof laga dhigo oo qur-aan lagu soo dejiyo oo nebi maxamed maarata alle uu waxi kusoo dejiyo waa fadli alle nimanka ahlu kitaabkaana nebi maxamed sal slam way garanayeen oo tilmaantiisii baa kutubtooda ku qoran aladiina aataynaahum alkitaaba yaa alla uu yiri kuwa aan kitaabka siina yacrifuunahu nebi maxamed way garanayaan kamaa yacrifuuna abna'ahum ilmahay dhaleen say u garanayeen oo kale ina fariiqa minhum laa yaktumuuna alxaqa wahum yaclamuun qaarkood xaqi bay qarinayaan iyagoo garanaya xaasnimadii baa marka waxay ku xambaartay inay nebi maxamed ku gaaloobaan sidoo kalena towreed ay ku gaaloobaan ile towreed waxaa lagu faray inay maxamed raacaan marka wixii la faray haddii ay diidaan waa beenin bay iska noqota iyaduna arrinkaasna alla wuxuu ka yidhi walamaa jaaahum rasuulu min cindi illaahi musaddiqun limaa macahum nabda fariiqu min aladiina uutuu lkitaaba kitaab allahi waraa'a duhuurihim kaannahum laa yaclamuun markii rasuul uu alle xaggii uga yimid rasuulkaasoo rumaynaya wixii iyagu ay haysteen oo kitaabkoodii ku yaalay yaa nabda fariiqun qola waxay tuureen oo min aladiina uutuu lkitaaba kuwii kitaabka la siiyey ka mid a kitaab allahi kitaabkii alle uu ku soo dejiyey ayaga ayay tuureen oo danba kama lahaba waraa'a duhuurihim gadaashoodii maarata ka tuureen kaannahum laa yaclamuuna waaba si iyagoon wax ogeyn oo kale qur-aankan marka ay ku gaaloobeen waxay la macno noqotay ayagoo kitaabkoodii ku gaaloobay oon dareensanayna wayna ogyihin inuu run sheegaayo rasuulku sal alla ly slam laakiin waxay u dhaqmaayaan sida kuwaan wax ogeyn oo kale watabacuu waxayna raaceen maa tatlu shayaatiinu waxa shayaadiintu ay akhrinaayaan oo sixir ah waa waqtigii nebi waa waqtigii nebi sulaymaan marka wax oo shayaadiintu ay iska been abuuranayeen oo sixir ah oo ay ku nabaayeen nebiyullaahi sulaymaan ayay marka iska raaceen nimankan yahuudda ah waxay marka iska tuureen towraaddii faraysay inay nebi moxamed sal l slam raacaan oo kitaabka towraadna ku qornaa oo towraad iyo injiilba ku qornaa marka kitaabka alle way tuureen mana raacin waxay ku beddesheen way beddel qaateen sixirki marka alla wuxuu yidhi wamaa kafara sulaymaanu nabiyullaahi sulaymaan ma aanu gaaloobin oo sixir ma baran walaakina ashayaadiina kafaruu laakiinse shayaadiintii ayaa gaaloobay maxay samaynayaan marka yucallimuuna annaasa sixra dadkiiba waxay baraayaan sixirkii bay baraayaan ila dadku way lumiyeen waxayna ku dadaalayaan inay bani aadamka lumiyaan oo dariiqa ka leexiyaan markii ay towraad ka tageen yaa waxaa lagu imtixaanay sixir camal shaydaan ah maxaa marka waxaa u keenay waxaa u keenay xaasnimadii ay xasdaayeen nebi moxamed sala allahu alay wasalam taasina marka waxay kutusinaysaa khatarta xasadku uu leeyahay oo mararka qaarkood qofka uu gaarsiin karo inuu alla ku gaaloobo wuxuu yidhi rasuulku sal ll ly slama laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi qofkiin ma rumeeyo rumayntii waajibka ahayd ee qofka laga waayo uu ciqaab mudanayay xataa yuxiba liakhiihi ilaa uu walaalkiis kala jeclaado maa yuxibu linafsi waxuu naftiisa la jecelyah taasaa marka qof walba waajib ku ah oo muslima inuu walaalkiis xagga khayrka la jeclaado waxuu naftiisa la jecelyah sababta muminiintu waa walaalo alla wuxuu yidhi inama almu'minuuna ikhwa muminiintu wax kale maaha ee waa walaalo diinkay walaalo ku yihiin sidaad khayrka naftaada ula jeceshahay walaalkaana ula jeclow qofka xaasidkaa marka taas kama suurtoodo sababtoo ah xaasidku qofka walaalkiisa khayrka lama jecla sidaa darteed markuu nicmadii ku arkay walaalkii waa uu xasday qofka muminkaana taasi munaasib uma ah meeshan uu yidhi rasuulku sal l slam laa yuuminu axadukum yani iimaankiisii ma dhamaystirnuu leeyahy sheikhu marka wuxuu ka wadaa dhamaystirnaantii waajibka ahayd oo qofku wuxuu maaragtay mudan yahay ciqaab haddii uu waxaan la imaan waayo oo tilmaantaa laga waayo ah inuu walaalkiisa la jeclaado khayrkii uu naftiisa la jeclaa marka gunaanadku wuxuu yahay in xaasidnimadu ay kasoo horjeedo iimaankii dhamaystirnaantiisii qofkii walaalkiisa xasdaa waa qof iimaankiisu uu naaqis yahay laakiin ma dhahayna anagu waa gaal oo diinkiiu ka baxo ee wuxuu ku dhacay uun dembi weyn oo dembiyadu waaweynaa ka mid a waxaana laga wadaa marka xaasidnimadii uu ku fuliyo hadal uu ku hadlo ama ficil uu ku dhibaayo qofkii la xasdaayay lakiin hadday tahay wax maskaxdiisa kusoo dhacay uun oo uu iskana celiyo oo la dagaalamo naftiisi arrinkaas dhib u keeni maayo laakiin marka uu fudiyo laakiin marka uu fuliyo oo qofkaa sharaftiisii uu wax ka sheego oo uu maarata xaqiro oo uu yiraahdo ma mudna waxaan u haysto waa qof marka yani alla ka hor yimid oo alla mucaaradaaya oo diidmo iyo madaxadayg alla kala hor yimid oo kasoo horjeestay qadarkii alla uu qadaray arsaaqda addoommada iyo wax alla uu siinaayo iyo danahooda xasadka xuni marka waa kaas qofka muslimkaa waxaa waajib ku ah inuu walaalkiisa khayrka uula jeclaado shartana uula naco sida naftiisaba uu sharta ula necab yahay qofkii marka taa laga helo iimaankiisa waa dhammaystiranyaa waxaa la faray qofkii muslimka ahaa inuu naftiisa iyo walaalihiisba ugu duceeyo in dembi dhaaf alla uu siiyo alla wuxuu yidhi waladiina jaa-uu min bacdihim dadkii muhaajiriinta iyo ansaartii kadib gadaashood yimid ee ka dambeeyey yaquuluuna waxay leeyihin rabbanaa rabbigeeno ikfir lanaa allow annaga dembigeena dhaaf waliikhwaaninaa walaalaheenna u dhaaf aladiina sabaquuna biliimaani ee iimaan nooga hormaray ee horteen muminiinta ahaa waxa uu rasuulku waxa uu alle rasuulkiisa sala alla alay slam maxameda ku yidhi wastakfir lidambika walilmu'miniina walmu'minaat adiga naftaada dembi dhaaf u weydiiso muminiinta iyo muminaadkana dembi dhaaf u weydiiyo sida aad astur iyo dembi dhaaf aada naftaada ula jeceshahay walaalkaana ula jeclow sida aad naftaada astur dembi la asturo iyo dembi dhaaf aada ula jeceshahay ula jeclow walaalaha una ducee dadka muminiinta shanigooda waa kaas marnaba munaasaba ma aha inay naftooda wax ka helaan iyo xasad wixii alla walaalahood uu siiyey laakiin waxay alla weydiisanayaan inuu fadligiisa iyo dhaqaalkiisa wax ka siiyo wixii walaalahood la siiyey xadiidkii abu hurayra ee ahaa iyaakum alxasada waxaa laga digayaa aafadan xasadka marka iyaakum haddaad maqasho macnaha waxaa laidinkaga digayaa waayo waa sida xadiid kale uu ahaa iyaakum muxdathaat alumuur waxaan idinkaga digayaa waxyaabaha bidcada ah marka hadda maxaa laga wadaa iyaakum alxasada yani ka digtoonaada xaasidnimadii sababtuna waa maxay oo looga digtoonaanayo xasadku wuxuu cunaa xasanaadkii iyo acmaashii wanaagsaneed aad samaynaysa sawaabkeediyuu kaa cunaa waa kaa baabi'iyaa oo qofku hadduu walaalkiisa xasdo waa uu necbaadaa taasina waxay ku xambaartaa mararka qaarkood inuu xanto oo dad ku diro iyo isku namiimo iyo ka shaqeeyo iyo isku dira diraale ama mararka qaarkood dil iyo wax noocaas oo kale uu la yimaado maaragtay uu gooyo walaalkiisa waxyaaba fara badan oo noocaas oo kale ah yaa dhici kara waana dambiye iyo kabaair waana dambiye iyo kabaair baabi'inaya xasanaadka qofka kadibna rasuulku sal ly slam mithaal cad buu arrinkaas ka sheegay oo la dareemayo wax la taaban kara ah wuxuu yidhi xasanaadkii iyo xasadku uu cunaa sida dabku uu cuno xaabada xaabo qalalan maxaa ka soo haraya haddii dab maaragtay lagu shido waxba ka soo hari maaya riwaayo kalena waxaa ku jirtay kamaa taakulu cushba sida dabku uu cuno cawska cagaaran ama dooga haddii cawskii marka naar lagu shido naartaas way baabi'isaa ama cawskaasi dhulka ha ku dheganaado ama ha laga soo fujiyo meel ha lagu aruuriyo marka xasadku wuxuu cunaa xasanaadkii waa cunid marka xagga macnaha ah sida naartu ay u cunto xaabada cunidda naartu ay xaabada cunayso iyadu waa mid la dareemi karo oo wax la taaban karo arrinkii macnawiga ahaa yaa waxaa lagu shabaho loo ekeysiyey kii la dareemayey si loo caddeeyo arrinkii dadkiina looga digo rasuulkuna sal slam wuxuu yidhi xadiidkii imaam axmed iyo tirmidi ay wariyeen dabba ilaykum waxaa idiin soo duso idiin soo dhuuntay daa'ul umami qablakum cudurkii ummadihii hore lagu salliday oo muxuu yahay cudurkaasi waa alxasadu walbaqdaa waa xasidnimo iyo isnaciib oo khayrkii la isla naco wuxuu ku tilmaamay rasuulka sal slam in xasadku uu yahay cudur waa cudur xagga nafta ah waa cuduradii ummadaha hore ku dhici jiray gaar ahaan yahuudda iyo nasaarada laakiin ummaddanna waa u soo dusay waa usoo dhuuntay sidaa darteed yaa rasuulku sal ly slam cudurkaas khatarta badan uga digay oo xasadka ah wabilahi towfiiq
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online